waxaana soo gaadhay cabashooyin bulsho bulshadaa soomaaliyeed oo ah dadkii ka ganacsan jiray xoolaha nool in shaksi gaara loo xidhay xoolihii ummadda soomaaliyeed lahayd ee ahaa lafdhabarta u ahaa dhaqaalaha soomaaliya lafdhabarta u ahaa ahaydna ishii qura ahayd aynu ku noolayn boqolaal sano aynu ku noolayn in shaksi gaara loo xidhay waana soo gaadhay damiirkaygu waana siin waayey sagaashan iyo toddobaatan xildhibaan baa isugu tegey warqaddaa laga soo saaray waxaan inay yihiin waxaan maangal ahayn dowladnimadana meella baan ka soo gelin waan garta laakiin qofkan ganacsadaha wuxuu wax ka gadanayo wax ka qaadanayo waa ganacsatadii soomaaliyeed xoolihii soomaaliyeed u gadana soo maahan wax kale ma qabanayo
walaalow shaksi la siiyey certificateka inuu keligii xoolo ka dhoofin karo soomaaliya waad arki kartaa dhibaatada ay usoo jiidi karto suuq aan lagu tartamaynin xoolaha soomaaliya usoo jiidi karo dhaqaalaha xoolaha sideedaba boqolkiiba lixdan ummad ahaan waxaynu nahay dad ku tiirsan xoolaha nool rumraas cambonit ka bilow ilaa iyo looyacadda soco ummadda soomaaliyeed way dhaqataa way intifaacsataa waanay dheefsataa waxaa uga soo baxaa xoolaha ay dhaqato haddii hal shaksi loo xidho tusaale yar baan ku siinayaa maadaama marketkii uu ka baxayo competitionkii ama muxuu ahaa competitionkii uu ka baxayo waxa uu awoodi karaa inuu qiimaha xoolaheenna hoosu jebiyo oo halka neefkii sagaashan dollar ahaa uu shan iyo afartan lagu soo celiyo waad arkaysay cabashada ka soo baxaysay hiiraan oo ah meelaha ugu fara badan ee xoolaha nool laga dhoofiyo lagu dhaqdo infact ay ka mid tahay cabashooyinka ka soo baxaya bulshada waad arkaysa kuwii waqooyi galbeed joogay ee iyaga laftoodu ka cabanayay soomaalida inteeda kale iyo dadkasaasay u dareysayxildhibaankooshin ma la xiriirteen wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradihii kale shaqadan lahaa si intaadan xambaarayn aadan dirin aada ula wadaagtaan oad u weydiisaan sababta
walaala waan soo xaqiijinay waanu soo xaqiijinay inay hawshani tahay wax jira in ninkaas loo saxeexay waanu soo caddaynay anigoon dee kuu sheegayni sourceka aan ka soo caddaynay laakiin dowladda lafteeda gudaheeda ayaanu ka soo caddaynay waxaas inay jiraan
marka waxay ka dhigan tahay in wasaaradda xanaanadu ay bixisay oo ay ruqsad siisay oo dowladda soomaaliyeed ay bixida masida masaabaa la xaqiijiyey
ha
waan gartay sagaashan iyo toddoba xildhibaan oo laba aqala ma sahlana marka loo fiiriyo baarlamaanka tiradiisii marka intaad cambaarayn lahaydeen inaad xukuumaddii u yeertaan oo wasaaradihii u yeertaan maxaa idiin diidan inkastoo fasaxa ku jirtiin
walaalow fursadda maanta haddii baarlamaanku furaan lahaa intan way ka gediisnaan lahayd anigu sidaa qabo qaraaro saxa ayaa laga soo saari lahaa oo ku aadan arrinkan taabanaya masiirka ummadda soomaaliyeed baa laga soo saari lahaa nasiib daro adna waad la socotaan baarlamaanka weli waa xiran yahay awoodda quraanu lahayna waxay ahayd in xildhibaanadu fikir ahaan intay isweydaarsadaan ay qoraalka soo saaraan oonu arko mid wax weyn ka taraya in dowladdu miyirkeeda ay dub ugu laabato go-aanadan gurracan ka soo burqanaya xukuumadda maanta jirtana ay noqdaan kuwo u daneeya ummadda soomaaliyeed aanay noqonin kuwo dhabar jebiya dad soomaaliyeed oo heri tabaalaysnaa abaaro isgediska cimilada dagaalla sokeeye dhibaatooyin fara badan ay haystaan in haddana ishii qura ahayd ay lahayd bulshadaasi walaalow maaragtay hal shaksi loo xiro waxaan u aragnaa waxaan ahayn wax macquula daadsoay baa horta nagu kaliftay iyadoo baarlamaanku xidhan yahay inaanu soo gudbino ra'yiga iyaga ee aragtidayada iyo waxaanu ka qabno maxaa idin xiga tilaabadan sagaashan iyo toddoba xildhibaan kadib cambaarayntiina maxaa idin xiga
u malayn maayo wax laysaga hadhaya inay yihiin baarlamaanku markuu furmana kolley isla xisaabtan dhabi waa imaan doonaa waxyaabahan oo hadda xukuumaddan ay mashquulka ku tahayna waxaan filayaa in su-aalo badan layska weydiin doono xoolahan sababta loogu xidhay dhulkan sababaha loo bixinaayo waxyaabo fara badan oo noo qorshaysani walaalow way jiraan laakiin timkeeday taasi imaanaysaa waxaanse ku hubaa in isla xisaabtan dhaba la gelin doono nidaamka hadda jira oo ka leexday waddadii dowladnimada iyo isku hayntii bulshada soomaaliya